Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Hirshabelle iyo mas'uuliyiin kale oo ku tirsan maamulka Hirshabelle ayaa ka dhawaaqeen in xarumo caafimaad oo horle la hirgeliyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiranga. Waliba wuxuu sheegay wasiir ku-xigeenka in xaruntan lug hego xaaladda degdega ee caafimaadka iyo etaa xarunta isbitaalka ee shacabka magaalada Beledweyne kureed markii isbitaalka guud ahaan saameeyay fatahaada webiga Shabeelle. Doctor Cumar Saney oo ku tirsan maamulka isbitaalka shacabka ayaa sheegay in diyaar u yihiin adeegga u kaca bulshada.
waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay soo booqdeen maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaradda caafimaadka uu hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabelle meesha aan joogno waa isbitaalka shacab saa la socotaa isbitaalka shacab wuxuu ka mid yahay isbitaalada danta guud ee ku yaala magaalada Beledweyne marka hore waxaan u shaqeynay dadka si oo free ah adeeg oo dawliya ka socday wasaaradda caafimaadka ana gacanta ku haysay marka labadan beri intii fatahaadda imaaday waxaana qabsatay in isbitaalkii gobolka uu fatahaaddii iyo dadka ay kala xirtay isbitaalkanna uu noqday isbitaal oo muxuu ahaa biyaha weli aysan gaarin dadka marka intaa qaabili jirnay in ka badan dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabelle Cabdiraxmaan Cabdi ayaa sheegay in isbitaalka guud uu soo saameeyay fatahaada webiga Shabeelle.
sida aan la soconno magaalada Beledweyne waxaa runtii ka dilaacay yacni dhibaato weyn saameyn leh ku yeeshay fatahaadii biyaha mar kastoo biyo yimaadaanna oo dhibaato ay ka dhacdana waxa meesha ka dhalanaya waxaa waaye cudurro qaybahooda kala duwan oo runtii ay ugu horreeyaan jadeecada iyo malaariyada iyo koleeraha yacni mar kastaba ay ugu horreeyaan magaalada sida aan la soconno waa laba qaybood qaybna waa bariga qaybna waa qoraxsinka waxaa kala gooyey biya kala jaray ka wasaarad ahaan Hirshabelle wasaaradda caafimaadka ah anigoo ah wasiir ku-xigeenkii iyo wasiirkiiba labadiiba waxaan ku sugannahay degmada Beledweyne labadeennina waxaana kala gooyey biyo asaga wuxuu joogaa dhinaca bariga anna waxaan joogaa dhinaca qoraxsinka sidaas daraaddeed waxaan maanta go'aan ku qaadannay in dhinaca qoraxsinka yacni holwadaag labadeeda santar oo ah hillaac iyo heeganba inaan ka hirgelinnay oon ka furnay saddex ee afar afar mobile team aan ka samaynay maanta ayaan ku dhawaaqayaa xarunta santarkana ay noo noqonaysa hadduu ilaah yidhaahda xaruntan shacab runtii waxaan aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa bahda caafimaadka oo isbitaalka shacab runtii maalintii howlahan ay bilowdeen ilaa iyo hadda runtii shaqadana si wanaagsan u wado waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin shaqada aad wadaanna runtii waan iigu ammaanaynaa